أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاaبه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay تfsيiru sوuرaة إbrahim dersigeena wuxuu ka bilaabmayaa aayadda sideed iyo labaatanaad ee suuradda qaala tacaala allah wuxuu yidhi alam tara ila aladiina badaluu nicmata allahi kufraa alam tara miyaadan arkin oodan ogaanin ila aladiina kuwii badaluu bedelay nicmata allahi shukra nicmatillaahi ilaahay nicmadiisa ku shukrinteeda ku bedelay kufran diidis iyo gaalnimo ku bedelay wa axalluu dejiyey qowmahum qoladoodana dejiyey daaral bawaari halaagga degmadiisa ama daartiisa dejiyey jahannama jahannamo ah yaslowna xaal ay gelayaan haa jahanamada xaal ay gelayaan wa bi-sa waxaa baas lahaaday alqaraaru meel lagu sugnaado oo lagu xasilo ayaa baas lahaatay wa jacaluu lilaahi alla waxay u yeeleen oy ka ictiqaadiyeen andaadan kuwo alla ay la simayaan oy la fil dhigayaan liyudiluu si ay u dhumiyaan annaasa dadkii can sabiilihi ilaahay jidkiisa uga dhumiyaan qul waxaad tidhaahdaa tamatacuu raaxaysta fa ina masiirakum noqodkiina ila nnaari naarta xaggeeda ayuu ahaaday markuu alla ka soo hadlay mu'miniinta xaalkooda iyo xaalka kaafi sida ay u hanuunsan yihiin mu'miniinta waxna u hanuuninayaan iyo gaalada xaalkooda iyo sida ay wax u dhuminayaan ayaa allah halkan wuxuu kaga waramayaa sababta ay wax ku dhuminayaan ayuu sheegayaa ama baadiyeyntooda ay dadka baadiyeynayaan sababkeeda sababtaana marka waxaa alla uu ka yeelay ama uu ka dhigay inay tahay nicmadii alle booskii ay lahayd oo in lagu shukriyo ayay ka tageen waxayna ku bedeleen kufri iyo alla diidis ayay ku bedeleen marka allah wuxuu leeyahay alam tara miyaadan arkin ila ladiina kuwii badaluu nicmata allaahi badaluu ku bedelay nicmata allaahi shukra nicmatillaahi ilaahay nicmadiisa shukrigeeda kufran gaalnimo ku bedelay meeshaa marka mudaaf ayaa qadaran ay shukra nicmatillaahi sida allaba uu yidhi watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun ay watajcaluuna shukra risqikum ayaad waxaad ka yeesheen marka anakum tukadibuun inaad beeninaysaan marka nicmada alle shukrigeediibay waxay ku bedeleen kufri iyo diiditaan ay diidayaan alle oo markaa nicmadiina alle u qiri maayaan afkiina uga shukrin maayaan jawaarixdoodiina ma samaynayso wax ilaahay nicmadiisa ay ugaga shukriyaan wa axalluu dejiyey marka meeshaa nicmadaas alle mufasiriintu waxay u badan yihiin in loo jeedo nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam marka yacnii nicmadii ee quraysh baana marka kuwa ilaladiinada loo laga wadaana waa quraysh marka quraysh nicmadii alla siiyey oo in nebi moxamed ka dhashay ee dhulkoodii laga soo dhex saaray nicmo iyaga dhexdooda ag taallo ayay diideen oo ay kufri ku bedeleen reer madiina nebiga qaatay marka sala allahu calayhi waaalihi wasalam nicmadaa markay nebi maxamed lagu fasira sidaasaa marka mufasiriintu u badan yihiin ee bedeluuda labadeeda mafcuulna nicmatallaahi mafcuulka labaad ee ayay noqonaysaa leanna mafcuulka labaad midka xarafka jer la geliyo badanaa lagu qadara isaga waay ayb oo marka waxay ka dhigan tahay aladiina alam tara ila aladiina badaluu binicmati illaahi ayay kufran ku bedeleen ayb wa axalluu dejiyey qowmahum qoladooda daaralbawaari halaaga daartiisana dejiyey dadkooda marka dadkooda daaralbawaar marka qiyaamana waa loo jeedaa bederna waa loo jeedaa oo maalintii beder talaxumadoodii waxay keentay odayaalkoodiina inay meesha ku waayaan dad badanna marka maxaabiis inay noqdaan talaxumadaa marka waxaa ugu wacnayd nicmadii alle siiyey inay kufri ku bedeleen oo ay markaa shukrigii booskiisii gaalnimo ku bedeleen jahanama saddex wej oo icraabaa ku bannaan cadfubayaanna waa laga dhigi karaa daaral bawaari jahanamo ah sidaa waa la dhihi karaa bedelna waa laga dhigi karaa wa axalluu qowmahum waxay dejiyeen daaral bawaari bay dejiyeen jahanamo ayay deji ayay dejiyeen oo markaa bedelku niyatu takraari alcaamil buu leeyahay eecraab saddexaad baa ku jirto min baabi alishtiqaal in laga dhigo oo la yidhaha yaslawna waxay gelayaan jahanama jahanamay gelayaan yaslawnahaa way gelayaan jahanama saddexdaa wejba marka mucribiintu waa ku icraabeen waana macaani wax hadda macaaniyo isbedelayaa maleh wa bi-sa waxaa baas lahaaday alqaraaru meel lagu askumo ee lagu xasilo lagu nagaado ayaa baas lahaatay waana jahanamo midaasi wa jacaluu lilaahi andaadan wa jacaluu lilaahi allay waxay u yeeleen oy ka ictiqaadiyeen andaadan kuwa la fil ah oo ay alle iyagaa ictiqaadiyey wax ilaahay la fil ah ma jire wa jacaluu lilaahi alla waxay u yeeleen andaadan ay amhaalan kuwa ay alla la fil dhigayaan walaysa lilaahi nidun ilaahay fil iyo fac midna ma lehe liyudiluu inay dhumiyaan annaasa dadka inay ka dhumiyaan can sabiilihi ilaahay jidkiisa qul waxaad tidhaahdaa tamatacuu liyadiluuna waa la akriyay inay dhumaan waayo markaas iyagaba qul waxaad tidhaahdaa tamatacuu iska raaxaysta amru tahdiid waaye waa guulguulitaan baa ku jirto bal raaxaysta idinkaa arki doonee waaye qul waxaad tidhaha tamatacuu raaxaysta fa ina masiirakum faina rujuucakum noqodkiinu ila naari buu ahaaday masiirakum marka saarada marna taamay noqotaa marna naaqisay noqotaa midda naaqisada hadda looma jeedo midda taamada ayaa loo jeedaa saaro marka ay taam tahayna macnaheedu bimacnaa rajaco waay ee masiirakum markana waa masder miimi ah ay marka waxay ka dhigan tahay rujuucakum faina masiirakum faina rujuucakum noqodkiinu ila naari naar intii ka ah buu ahaaday maxaa yeele haddii saarada laga dhiga macna taxwiil ewaxaa loo baahanayaa marka khabar iyo wax in loo doondoono iyadoo marka wax in la qadaraa aynan aynan jiraynin in wax la qadaraa takalluf waayo ayb qul licibaadiya aladiina aamanuu yuqiimuu الsalaata wayunfiquu mima razaqnaahum sira wacalaaniya gaaladii xaalkooda iyo nicmadii alle inay ku kufriyeen markuu alla sheegay ilaahayna shurako ay u sameeyeen allana markaa yacnii uu hadaday mu'miniintiiba wuxuu amrayaa marka inay daacadiisa laasimaan oo nafsadooda ay markaa u baraarugaan oo ay weliba qabsadaan labada tiir ee waaweyn ee islaamka salaada iyo sakada oo midna camal badani ah midka ugu weyn ah midna camalka maalka laga cibaadaysto tan ugu weyn ah labadaa marka inay ku dhagaan inta aan qiyaamo la gaarin mu'miniinay baraaruga waayo marka labadan aayad calaaqada marka ku tii hore iyo tan ka dhexaysaa sidaas waay gaaladii baa lasoo handaday shirkigoodii baa laga soo hadlay mu'miniintii baa marka waxaa laleeyahy idinka daacada alle ku dheganaada oo laasima gaar ahaan marka salaada iyo sakada qul waxaad tiraahdaa licibaadii addoomadeyda waxaa ku tiraahdaa alladiina addoommada oo aamanuu rumeeyeen waxaa ku tiraahdaa yuqiimuu liyuqiimuu ha oogeen alsalaata salaadii ha oogeen wayunfiquu waliyunfiquu ha bixiyeen mimaa min bacdi maa kii qaarkiis ha bixiyeen rasaqnaahum aan ku arsuqnayna waxa ka bixiyeen siran musiriina xaal ay yihiin iyagoo siraysanayo wacalaaniyatan mucliniina xaal ay yihiin iyagoo muujinaya intaba min qabli an ya'tiya intuusan imaanin yowmun maalin maalinka oo laa baycun beec fiihi dhexdiisa uusan ahayn walaa khilaalun wadaytinimana dhexdiisa aynan ahayn ayb marka qul macmuulkeedii marka waa yunfiquudaas laamul amri baana yaanan ku qadaraynaa wujuuh kalena waa jirtaa loo icraabo oo qaarkood ay leeyihiin qul licibaadiya aladiina aamanuu waxaa ku tiraahdaa addoommadeyda mu'miniinta aqiimu salaata salaada ooga yuqiimuu way oogayaan markaasi marka yuqiimuu waxaa weeyaan ficil majzuum bialab ah ayuu noqonayaa haddii sidaa loo dhigo ee sidan kalena marka waa sida sahlan wey sidan horaan marka isaga wadaynaa qul waxaa tidhaahdaa licibaadiya addoommadeyda waxaa ku dhahdaa aladiina addoommada oo aamanuu rumeeyeen addoommadeyda muuminiinta waxaa ku tiraahdaa yuqiimuu liyuqiimuu waxba jawaab ka dhigi mayna liyuqiimuu ha oogeen sidaa ku dheh asalaata salaadii ha oogeen wayunfiquu ha bixiyeen mimaa rasaqnaahum wixii aan ku arsuqnay wax kamidana ha bixiyeen oo yacnii ha sadaqeeyeen waa sakadii oo marka si guud laysu amrayo ilaa suuradda waa makiyi siran musiriina idinkoo iyagoo iyagoo siraysanayo wacalaaniyatan mucliniina iyagoo bannaanka dhigayo muujinayo min qabli an ya'tiya intaunan u imaanin yowmun maalin intaynan u imaanin maalinka oo laa baycun beec fiihi dhexdiisa uusan ahayn oo maalinkaa wax kala gadasha ma jirto badeeca maba taallaba qiyaamo la kala gataa lacag iyo daraahim iyo danaaniir wax lagu kala gataana maba lehba walaa khilaalun wadaytinimona aysan oolin ayb khilaal marka waxaa weeyaan khaalalahu marka la leeyahay hebel hebel buu la wadaytamay oo saafi buu u noqday way maalintaa marka dad saafi isu oo saaxiibo ahoo isu yacni nadiif ah maalintaasi ma jiraan oo macnuhu waxay tahay nin walbaa shanigiisaa haysta maalintaas kanna shanigiisii buu ku jiraa kanna shanigiisii buu ku jiraa ayb allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda waanzala min asamaai maa-an faakhraja bihi min ahamaraati risqan lakum aayadahanna dhowr aayadood waxaa ku sugan tanbiih laysku baraarujinayo qudrada rabbi ilaahay qudradiisa yaana lagu baraarujinayaa iyo waxaa kaloo ku jiro watadkiirun biaalaa'i illaahi isxusuusin la isxusuusinayo ilaahay nicmooyinkiisa si markaasi labadaa wajba labadaas qaab oo aayadahani ay wax noo tusaaleynayaan labaduba marka xujada ayay ayay bani aadamka ku oogayaan haddii alla qudradiisana dhinac lagaa tuso dhinac kalena lagaa tuso nicmada uu rabbi kugu leeyahay labadaas maxay kugu bixinayaan dee ilaahay inaa caabuddo keligii marka waa xujo marka lagu oogayo qofka inuu rabbi caabudo maxaad marka rabbi cibaadada uu ku mutaysanayaa oo xujo kugu ah laba shay nicmadiisana waad haysataa oo haddaad midig iyo bidix kor iyo hoos fiiriso nicmo rabbi baa ku dhex jirtaa rabbigaa miyuunan istaahilin in la caabudo marka jawaabtu waxay noqonaysaa ha waa xuja taas xujada labaadna waxa ay tahay allaha qudradan ee aayaduhu ay tilmaamayaan leh cirkan weyninka badan iyo dhulkan abuuray samadan intuu roob kasoo di-iyo dadku waxay ku noolaadaan dhulka uga soo saaro baddan weyninka badan noo suuro geliyey dooman in markaa lagu maro oo dadku manaafacaadkooda iyo waxa ay rabaan ay kala soo baxaan qoraxdan iyo dayaxaan wareegayo aan waqtiga ku xisaabanayno habeenkan iyo maalintan nolosheenna loogu talagalay oo maalinkiina aan shaqo u dareerayno habeenkiina uu munaasab u yahay nasasho intaa qudrada rabbiga qudrada iska leh in la caabudaa isaguna wou istaa istaahilaa labadaas macnaa marka aayadahan ku jiro tadkiirun biaalaa'i illaahi nicmada alloo laysxusuusinayo wa tanbiihun calaa qudrati illaahi iyo baraarujin laysku baraarujinayo ilaahay qudradiisa marka allah wuxuu yidhi allahu macbuudka dhabta ah ee cibaadadiisu ay xaqa tahay alladii allihii weeyaan khalaqa abuuray alsamaawaati samaawaadka abuuray waalarda dhulka abuuray wa anzala dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda maa-an biyo kasoo dejiyey fa akhraja bixiyey bihi bilmaa-i biyaha kusoo bixiyey min athamaraati miraha xaalay ka mid yihiin risqan soo bixiyey wax la quuto ee la cuno lakum idinka idiin soo bixiyey weeyaan alle wasakhara fudlayliyey oo sakhiray lakum idinkuu idiin sakhiray alfulka doonidii buu idiin sakhiray doomihii litajriya si ay u dureerto oy u socoto filbaxri badda dhexdeeda say ugu socoto biamrihi ilaahay amarkiisa qadarigee kowniga ah ay ugu socoto wasahara lakum wuxuu idiin sakhiray alleh alanhaara webiyaalkuu idiin sakhiray wasahara lakum wuxuu idiin sakhiray ashamsa qoraxdii iyo walqamara dayixii daa'ibayni xaal ay yihiin kuwa joogta ah intii ilaahay uu ugu talagalay amase daa'ibayni kuwa markaa yacni amarka alleh inay marka u hoggaansamaan joogto ku ah wasahara lakum wuxuu idiin sakhiray ou idiin leyliyey alleyla habeenka iyo wanahaara maalinka wa aataakum wuxuu idin siiyey min kulli maa shay dhammaantii xagiyuu idinka siiyey xaggiisa min kulli maa shay dhammaantii xaggiisa sa'altumuuhu aada su-aalateen alleh shay-an buu idinka siiyey wax wain tacudduu haddaad tirisaan nicmatallaahi ilaahay nicmadiisa laa tuxsuuhaa ma koobaysaan ina alinsaana insaanku la daluumun mid dulmi badan waay kafaarun oo diidis badanoo nicmada alle marka ku kufrin badan waay bani aadamku labadii markaa tanbiihba marka halkaasay ku jiraan allahu alle alladii allihii weeyaan khalaqa samaawaati samaawaat abuuray waalarda dhulkii abuuray wa anzala dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda maa-an biyo kasoo dejiyey waa dhibicda roobka fa akhraja soo saaray bihi bilmaa'i biyaha sababtooda min athamaraati miraha xaalay ka mid yihiin risqan marsuuqan wax la quuto wax la cuno kasoo saaray lakum idinkana idiin soo saaray marka risqan mafcuulu akhraja min athamaraatina marka akhrajaday ku tacalluqaysaa waxaana mintana tabciidiya waay inkastoo ilaahay dhulka uu kasoo saaray wax badan haddana marka yacni inta manaafacaadka leh waxyaabo marka sun ahna dabcan geedihii iyo waa ka mid yihiin haddana inta bani aadamku manaafacadsada marka la fiiriyo tabciidka macnahaasaa soo baxaya ayb waxaasoo dhanna marka dhibicda roobkay kusoo baxayaan dhibicdaa roobku hadday istaagto bani aadamkii iyo xoolihii iyo wax walba waa istaagayaan bani aadamka marka risqigiisa xagga kore ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka keenayaa taana marka waa awood ou rabbi leeyahay subxaanahu watacaala ayb marka risqan lakum fa akhraja wuxuu soo saaray bihi bilmaa'i biyaha sababkooda min athamaraati miraha xaalay uu ka mid yahay risqan risqi ayuu soo saaray wax la cuno lakum idinkou idiin soo saaray alle dhibicdaas marka roobka waxeeda yar wuxuu ka baraka badan yahay kana qiimo badan yahay waxa kale biyo hadda haddii la yaraa meel abaar ka jiraan biyaha loo dhaamiyo biyahaasi dadka waxa ku tari maayaan badan nolol waa laga yaabaa inay u celiyaan laakiin baahidooda ma daboolayaan hal mar haddii uu hal saac roob u da-o waa ka maarmayaan waxa biyo booyada lagu daldala iyo waxaas oo dhan waxay uga maarmayaan saacad ou roob u da-o dhibicdaas roobka ilaahay kor ka keenayo ayaa waxaa ku jira barako aada iyo aada u badan anfac badanna way leedahay biyahan kale dhulka ku jira laftooda allah iska leh qul ara-aytum in asbaxa maa'ukum gawran faman ya'tiikum bimaa-in maciin buu alla yidhi biyahan dhulka ku jira ceelkeed cabaysaan haddii ilaahay doono inuu guriyo oo uu dhulka ku quusiyo gudaheeda yaa biyo macaan idin siinayo wax cid kale ma leh biyuhu marka kiimikana laguma sameeyo waxay dadku meelo ku samaystaanna maaha waa wax ilaahay xaggiisa bis un ka imaanayo noloshiina ay ku xiran tahay ayb wasahara lakum wuxuu idiin sakhiray alle alanhaara wasahara lakum wuxuu idiin sakhiray alfulka alfulka marka waa eray mufradna ah jamacna ah alfulka marka waxay noqon waa mufradun wa jamcun oo markaa macnuhu wuxuu noqon karaa hal doon iyo doomo intaba waa eray saalix u ah wasahara lakum wuxuu idiin sakhiray oo idiin leyliyey alfulka doomihii ama maraakiibtii doon yar iyo mid weyn intaba allaa idiin leyliyey litajriya inay socoto filbaxri badda dhexdeeda ay ku socoto biamrihina ay ku socoto amarka alle marka waxay tahay dabaysha ilaahay baa u diyaariyey mawjadaha iyo dhinacyada ay uga imaanayaanna ilaahay baa ka hagayo oo haddii marka dabayluhu istaagaan doontii waxaa laga yaabaa marka inay wareerto wamin aayaatihi aljawaari fi lbaxri kalaclaam in yasha yuskin iriixa fayadlalna rawaakida calaa dahri waxay noqonayaan marka kuwa biyaha un iska qotomo haddii ilaahay istaajiyo dabaysha ay ku socdaan ayb waxaasoo dhan marka aayaad baa ku sugan doontu manaafacaad baa ku jira iyo markabka oo qaaradan bay wax kasoo wax ka qaadaysaa alaabtaad adiga hayso doon baad saaraysaa qaarad kalead geynaysaa qaaraddii kale waxaad uga baahnayd ayaad kasoo qaadanaysaa baddaan unbay ku qulqulaysaa ilaahay baana dabaysha u sahlay iyadana bani aadamka rabbi baa ku ilhaamiyey inuu samaysto ee marka ay duufaan iyo wax ku kacaanna hadda waxaa weeyaan wixii ay wadayna waa degayaan iyagii dadkiina waa ku baaba-ayaan baddaas marka la marayana allah iska leh ee imkaaniyaadka iyo asbaabtana ilaahay subxaanahu watacaala isaga unbaa ku hago ayb taana marka waa nicmo kale oo alla noogu gallad sheeganayo litajriya inay socoto ayuu idinkugu leyliyey fi lbaxri badda dhexdeeda biamrihi ay ku socoto isaga maamulkiisa iyo amarkiisa waa amarka qadarigaabay ku soconaysaa wasahara lakum wuxuu idiin leyliyey alanhaara webiyaalkuu idiin leyliyey webiyaalka iyaguna waa iska soconayaan waa dureerayaan beerihii baa lagu waraabsanaya xoolihii baa ka cabaya dadkii ayaa yacni ka manaafacaadsanaya webigaana ilaahay unbaa jeexay isagaana marka idiin sakhiray oo idiin leyliyey wasahara lakum wuxuu idiin sakhiray ashamsa qoraxdii caalamkii hoosaa laga baxay caalamkii dhulkiina waa alla wuu ka hadlay baddiina waa ka hadlay cirkii baa marka hadda la aadaya wasahara lakum wuxuu idiin sakhiray ashamsa qoraxdii iyo walqamara dayxii buu idiin sakhiray daa'ibayni xaalay yihiin joogto waxay joogto ku yihiin sidii alla ugu talagalay oo inay ilaahay u hoggaansamaan siay ugu hoggaansamayaan socodka ay soconayaan iyo qaabka ay u soconayaan ilaahay baa hagayo amrayo amarkaas ayayna qaadanayaan ayb qoraxdii marka iyadana manaafacaad badan baa ku jiro oo dhirtan lafteeda qoraxay u baahan tahay dhirtii qorax bay u baahan tahay iftiin yacni dhirta koriim kori koriimadeeda iyo waxyaabaha markaa waxaa qeyb weyn ka qaadanayo iftiinkan iftiinkuna sida badan iftiinkan qoraxda iftiin u dhigma ma laha haddii la yidhaha iftiin kalea la samaynayaa oo beerihii nalal waaweyn iyo waxbaa lagu daarayaa meeshaas iftiinka ha ka qaataan qarash kale iyo dhib kale wey qoraxdan marka cidna aan lacag looga qaadanin ayay beerihii iyo geedihii intay iftiinka qoraxda qaataan ayay ku korayaan waa iska macruuf camaliyatu binaa'i daw-i waxyaabaha marka qoraxdaasi marka iftiinku waxa uu tarayo wa bani aadamkiina qoraxda waxbay u taraysaa iyo walqamara dayxibu waa la idiin sakhire daa'ibeyni xaalay yihiin joogto ayb waxna waa lagu xisaabtaayo bilaha iyo iba bilaha aan yacni cibaadaadkeenna ramadaan inuu soo galay deymaha laysku leeyahay ciddada haweenka wax badan baa marka qoraxda iyo dayaxa lagu xisaabtayo labadaa haddii la tirtiro ee la baabi'iyo waqti la garan maayo habeen iyo maalin la garan maayo dadka masaalix badan ayay u hayaan bani aadamka maanta jooga laakiin badanaa markuu waayo nicmada unbuu wax fahmaa inta ka horeyso inuu tafakur iyo nadar iyo fiirfiirin sameeyo oo ilaahay uu ku caabudo tafakurka iyo nadarka ma leh ayb wasahara lakum wuxuu idiin sakhiray alle alleyla habeenkiibuu idiin sakhiray iyo wanahaara maalinkiibuu idiin sakhiray habeen iyo maalin oo marka noloshiina maalinkii inaad u baxdaan habeenkiina aada jawi aada ku nasan kartaan buu alla ka yeelay ayb wa aataakum wuxuu idin siiyey alle min kulli maa shay dhammaantii xaggiisa sa'altumuuhu aada rabbi su-aalateen shay-an buu idinka siiyey meeshaa marka shay-an baa ku qadaran wixii aad waxaad alla wax allaale wixii aad alla su-aalateen waxbuu idinka siiyey alle oo bani aadamku waxay warsanayaan dad unbaa haysto wax unbuu ka siiyey qofku yaan kulligeed la wada siinin laakiin waxun baa alla subxaanahu watacaala uu ka siiyey ayb ay min kulli shayin sa'altumuuhu waragibtum ilayhi shay-an buu idinka siiyey shay-an marka waa la xadfay waana layska ogyahay ayb wain tacudduu haddaad xisaabtaan ood tirisaan nicmat allaahi ilaahay nicmooyinkiisa haddaad tirisaan laa tuxsuuhaa ma koobaysaan oo tirin ku koobi maysaan ina alinsaana insaanku la daluumun mid dulmi badan waaye kafaarun oo gaaloobitaan badan oo nicmada allah ayuu ku gaaloobid badan yahay daluum iyo kafaar waa amhilatu lmubaalaga facuul iyo facaal ayb nafsadiisoo macsi ku dulminayaa rabbigiina waa ku kufrinayaa nicmada u galay wax xun oo caajis abukal ayuu la mid dhigayaa dhagax iyo isaga uu gacantiisa ku qoray iyo ayuu kala mid dhigayaa maanta maskaxdii bani aadamku waxay keentay qaar inay farjiga caabudaan farjiga haweenku inay kuwa caabudaan kuwa inay dakarka caabudaan bay keentay kuwa inay dooliga caabudaanay keentay waxaasoo dhan caalamkay ka jiraan ogow oo dadku ay diin ka dhiganayaan rabbi marka qudradaan leh nicmadaan lahaan hadda kasoo sheekeyneynay ma waxaa lala ekaysiiyey dadka qaar ay la ekaysiiyeen farjiga haweenka iyo dakarka nimanka iyo dhagaxaas la qorayo iyo dooli iyo baa lala ekaysiinaya bani aadam maxaa ka dulmi badan marka waa siduu ilaahay tilmaamaya in alinsaana la daluumun kafaar ayb qaar kalena waxay la ekaysiinayaan bani aadam iyaga la mid ah iyay la ekaysiinayaan qaar kalena ilaahay iyo ambiyadii ma kala garanayaan oo waxay caabudayaan alle iyo ambiyadii ama waxay leeyihiin ilaahay ma caabudi kartid jeer aada ambiyadii marka cibaado ahaan usoo marto ayb oo kirishtaankaoo kale hadda waxaa weeyaan baadarigaa dembi dhaaf u sameeyo markuu dembaabo qofka baadarigiibuu u imaanayaa baadarigii xibuu ka qaadayaa mid kale usii dhiibayaa ku kale usii dhiibayaa midkaas kalea ciise u dhiibayo hadhowna markaa ciisa ilaahay u geynayay leeyihiin intaasoo waasido ayay rabbi u sameeyeen waana dulmi iyada lafteeda maxaa yeelay ilaahay bani aadamka uu abuuray kama rabo waasida isaga iyo iyo u dhexeeya oo cibaado ugu dhexayso ilaahay uguma talagelin waasidada jiri kartaa oo rusushu ay noo yihiin annagay alla inoogu dhexeeyaan waa inayna baraan habkaan alla u caabudi lahayn amaa cibaadadu cid kale male ilaahay unbay leedahay unbaa iskale isagayb waid qaala ibraahimu rabi ijcal hada lbalada aamina wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam halkanna marka qisatu nabiyullaahi ibraahim ay nabiyullaahi ibraahim baa laga gelayaa ee markii nabiyullaahi ibraahim qoyskiisii qaar ka mida ou keenay maka uu soo dejiyey waxayna ahayd ismaaciil iyo hooyadiis nabiyullaahi ibraahim isagoo waayeel abaa alla wuxuu siiyey ismaaciil iyo isxaaq waxaana u kala dhalay labadiisii xaas saara iyo haajara ismaaciil marka waxaa dhashay umu ismaaciil waxay ahayd haajara haajara markay dhashay ismaaciil nabiyullaahi ibraahim waxaa la amray wiilkaa yarka ah iyo iyo haajara labadoodu inuu keeno maka halkaana uga tago mar dambena usoo laabto meeshaasna ay noqon doonto beyt oo inuu nabiyullaahi ibraahim ka dhiso isaga iyo wiilkaas beytkaasna uu noqdo meel sanadkiiba mar ay muslimiintu yimaadaan ilaahay ku caabudaan ee meeshaa ay rabbi ay ugu cibaadeystaan oo cibaadaadka meeshaa in loo soo safro allah uu u yeelay una doortay beytkaa inuu dhiso taas ayaa marka nabiyullaahi ibraahim isagoo amarkaa qaadanayo ayuu umu ismaaciil iyo ismaaciil buu soo qaaday maka ayuu keenay markaa ayaa marka markii uu maka berigaa lama deganayn markaasi tog waxay ahayd dooxo ayay ahayd wax beer iyo midna aan ku oolin jiraab timira iyo wuxuuiyo wuxuu u dhigay sibraar biyo ah markaasi waxay tiri intay kasoo daba carartay xageed nagu dhaafaysaa meeshan miyaad nooga tegaysaa markaasu wuxuu yidhi allaan idinkaga tegay markaasay tiri ilaahay miyaa ku amray sidan inaad yeesho haa markaasay tihi idan laa yudayicuna allahu haddii ilaahay ku amray rabbinama dayacayo iska tag marka iyadana marka iimaankeeda bal fiiri isagiina amarkii alle fuli halkaasu uga tegay wiilkeedii bay marka nuujin ku bilowday waxay bilowday marka inay dhaqaaqdo meel taagga marka safa iyo marwo dhexdooda ay biyo iyo wax ka raadiso markay safo istaagtana meesha barxadee hoose ee waadigu uu ka siman yahay baa dhalanteed iyo saraab iyo waxba uga muuqanayay meeshii markay soo gaarto waxay waxba ma arkaynin haddana waxay kor u dhaafaysay marwo waa soo laabanaysay ilaa toba toddoba jeer markay sidaa ugu laalaabatay ayaa aduu markii dambe jibriil ilaahay usoo diray jibriil baa marka wuxuu ku dhuftay lugta ama garabka ayuu ku dhuftay meeshan marka ceelkan zamzamka uu ka qodan yahay ama uu ka samaysan yahay biyihii baa soo burqadeen waxay bilowday marka inay biyihii ay markaa yacni dar oo kale u samaysato meel biyihii u celiso waasko oo kale ay u samaysato kadib ayaa lala soo degay jurhum qolo la yiraa ayaa la soo degtay ismaaciil waa barbaaray oo waa weynaaday qoladaa jurhum ayuu ka ka guursaday nabiyullaahi ibraahim baa mar dambe u yimid xaalkooda iyo isagoo maqan ismaaciil markaa shaqaya wax ku maqan gabadhii buu warsaday xaal marka xun ayay waa waa way cabatay markay cabatay nabiyullaahi ibraahim marka wuxuu yidhi hadduu ismaaciil yimaado u sheeg igu salaan waxaana tiraahdaa falyugayir catabata baabihi iriddiisa ha bedelo ha dooriyo waa yimid markaasu isaguna waxbuu dareemay qof maanta ma yimid haa nin baa yimid muxuu ku muxuu kaala ballamay sidaas markaasu wuxuu yidhi catabatulbaab waa adiga waana furay marka mar dambe ayaa mid kaleu guursaday mar dambe u yimid middaa dambe marka aada bay ilaahay ugu shukrisay markaasuu yidhi hadduu s ismaaciil yimaado u sheeg ha sugto iriddiisa oo gabadhaa marka yacnii qanaacada badan ha haysto markii dambena marka nabiyullaahi ibraahim uu soo laabtay way is arkeen kadib marka beytkii iyo dhismihiisiiba ay galeen suuratulbaqaraan kusoo marnay waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyti waismaaciilu rabbanaa taqabal mina inaka anta asamiicu lcaliim qisooyinkaabaa marka aayaduhu ay ka waramayaan marka alla wuxuu leeyahay wadkur xus id waqti qaala ibraahimu ibraahim uu yidhi rabbi yaa rabbi rabbiyow ijcal yeel haadaa kan ka yeel kanday albalada beledka ah waa maka ayuu u jeedaa aaminan ka yeel mid nabad qabo ka dhig oo ka yeel wajnubnii ilaahu iga fogee aniga wa baniya ilmahayga aniga aan dhalayna ka fogee an nacbuda inaan caabudno al asnaama asnaam inaan caabudno ilaahu naga fogey rabbi yaa rabbi rabbi yaa rabbi rabbi rabbi rabbigayow inahunna iyagu asnaamtu adlalna way dhumiyeen kahiiran in badan bay dhumiyeen oo min annaasi dadka ka mid ah bay dariiqii xaqa ahaa oo loo abuuray yay ka leexiyeen faman qofkii tabicanii aniga i raaco calaa maa ana calayhi waxaan ku suganahayo min altawxiidi waaliimaani bika qofkii igu raaco fa inahu isagu minii anuu iga mid yahay waman axadkii casaanii icaasiyo oo idiido dariiqayga ka leexdana fa inaka adigu gafuurun baa tahay mid dhaafid badan raxiimun naxariis badan sidaa doontaad ka yeeli kartaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow inii anigu askantu waxaan dejiyey min duriyatii min bacdi duriyatii ubadkayga qaarkood ayaan dejiyey biwaadin dooxo ayaan dejiyey waadiga oo gayri dii zarcin abuur mid u saaxiiba aan ahayn oo beer iyo waxba aan lahayn cinda beytika gurigaaga agtiisa ah ama yacnii waadiga oo cinda beytika gurigaaga agtiisa ah almuxarami ee la dhowray ee laga yacnii dhowray xumaanta iyo waxyaabahaas ayb ama yacni almuxarami yacni la xarimay oo isaga agtiisa waxaa lagu xarimay meelo kale waxaan lagu xarimin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow facaltu dalika sidaa baan yeelay liyuqiimuu inay oogaan alsalaata salaada inay oogaan darteed fajcal ilaahu yeel oo rabbiu yeel af-idatan quluub ka yeel quluubta oo min annaasi dadka ka mid ah tahwii inay u hiloobayso ilayhim iyaga xaggooda inay usoo hiloobayso warsuqhum ilaahu arsuq min athamaraati miraha xaggoodana ka arsuq lacallahum yashkuruuna likay yashkuruu say kugu shukriyaan adiga rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennaw inaka adiga taclamu waad ogtahay maa waxaan nuqfii aan qarinayno iyo wamaa waxaan nuclinu aan muujinayno wamaa yakfaa ma qarsoonaanayo cala allaahi alla korkiisa min shayin ay shay-un ka qarsoonaan maayo waxba fil ardi shayga oo fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday walaa fi samaai samada dhexdeeda ahaaday toona alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay alladii allaha wahaba lii aniga ii hibeeyey calalkibari xaal aan weyni korkeed ku suganahay ismaaciila ismaaciil ii hibeeyey wa isxaaqa isxaaq ii hibeeyey ina rabbii rabbigay la samiicu ducaa'i ducada mid ajiibid badan waaye rabbigay rabbi yaa rabbi rabbiga rabbigayow ijcalnii iga yeel oo iga dhig muqiimo salaati salaada mid oogo wa min duriyatii wa min bacdi duriyatii duriyadeyda qaar ka midana ilaahu ka dhig kuwa salaadii oogayo rabbanaa yaa rabbanaa rabbigano wataqabal aqbal ducaa'i ducaa-ii ducadeyda ilaahu aqbal rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow ikfir dhaaf lii aniga ii dhaaf waliwaalidaya labadeyda waalidna u dhaaf walilmu'miniina mu'miniintiina u dhaaf yowma maalin yaquumu lxisaabu xisaabta markaa yacnii ay qumayso markaa nabiyullaahi ibraahim wuxuu ku bilaabay wuxuu yihi alle wadkur xus id waqti qaala ibraahiimu ibraahim uu yihi rabbi yaa rabbi rabbiyow ijcal yeel ka yeel haadaa kan kanday albalada beledka ah maka waaye aaminan ka dhig beled aamina ilaahu ka yeel beledkan kan ayb aaminan marka daa amnin amni mid u saaxiiba waaye lagu nabad galo gaalada markii ay haysteen oo mushrikiintu ay joogeen aamin buu ahaa oo qofkii carabtu waxay ahaayeen qofka qofka aabbihii soo dilay isagoo arkayo ayuu xaramka iska dhex mushaaxi jiray mana taaba jirin wuxuu gaadi jiray ama uu la sugi jiray inuu xaramkii ka baxo ee uu markaa yacni xilliga iyo meelaha uu tago dabadeed marka uu meeshaa iyo ayuu wax ku dili jiray ee iyagoo gaalo ah xataa xaramka dhexdiisa inay wax ku dilaan waa iska ilaalin jireen waa marka amni ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala wajnubnii ilaahu iga fogey aniga iyo wabaniya ilmahayga baniyadan wuxuu ka wadaa marka kuwa uu tooska u dhalay ee wixii ka farcanmoo dhan lagama wado leanna waxa uu ka farcanmay qaar baa asnaamta caabudo wixii ka farcanmay isaga waay waxay isugu jiraan marka wamin duriyatihima muxsinun wahaalimun linafsihi mubiin intaba waa isugu jiraan marka wuxuu ka wadaa wabaniya marka kuwii tooska oo u dhalayo ismaaciil iyo isxaaq iyo yuu u jeedaa ayb an nacbuda inaan caabudno ilaahu naga dheeray alasnaama asnaama meeshanna marka de cibrada ku jirto ama dersiga laga qaadanayaa wuxuu yahay qofku ilmaha waxa uu u dhalayo waxa ay tahay ilmahaas inay dhulka korkiisa ilaahay ku caabudaan maahan inay gaalo noqdaan rabbi gaa yacni ku gaaloobaan oo marka yacni xumaan ay dhulka korkiisa ku falaan ma aha ee waxaa hadafka qofka uu wax u dhalayaa waxay tahay adiga waa dhimanaysaa haddii aada dhimato qeyb adiga kaa mid ah oo jirkaaga kasoo go-day weli cibaadada ilaahay ha sii wadaan waa in qofku hadafkaa u guursado hadduu guursanaayo hadafkaas uu ilmaha u dhalo hadafkaas inuu ilmaha ku barbaariyo uu ku koriyo muhimadda taas nabiyullaahi ibraahim marka taas wuxuu uleeyahay wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam oo ilmaha marka yacni intaad iska dhasho dariiqaas inaad isaga daysid waxay rabaan ay sameeyaan ma aha ama intaad iska dhasho ciddii qaadanaysaba ha qaadato aada tiraahdid waa khatar ama intaad dhul gaala intaad ku dhasho dabadeedna markaa yacni aada markaasi gacmahaaga ay ka baxaan oo markaasi ay yani halkaa marka ay ka qaataan marka mabaadi gaalo oo diinkii ilaahay marka uu ka wareero ay marka dambena ku dambeeyaan sandaqaya gaalnimo adigana ay kaa soo jeedaan adoo muslim anaan faracaagii marka inuu noqdo farac marka sandaqa iyo kufri iyo gaalnimo uu ku dhex jiro sababna aada adiga ugu tahay waxyaabaha marka ugu daran darsiga ugu muhiimsan in laga qaato ay tahayna anaan ilmahaaga lacag waa ka qiimo badan yihiin ilmahaagu waxay ka qiimo badan yihiin guryo iyo hanti aada hayso intaad kala cabsato biilka iyo shidadiisa iyo dhibkiisa intaad kala cabsato inaad gaalo qoorta u gelisood gacanta ugu shubto ma aha dad maanta waxaan waxaa jira yacnii ilmo lix jir ah shan jir ah saddex jir ah haddii laga wadanayo iska rabo dhibkooda iyo canaabtooda waxbay iisoo baranayaan buu leeyahy cunug saddex jira iyo shan jira muxuu baranaya cunug shan jira iyo saddex jira marka aada gaal u geyso hadduu doono marka yacnii luuti ah oo hadduu doono ilmahaasi marka iska isticmaalayo marku rabo marku rabana marka yacnii ka dhammaystana dilayo amase yacnii maxoo wanaagooda isaga maxaa ka galay muxuuse ka rabaa marka qofka muslimka ilmaha xela ka saaran waa inuu ka fekeraa sida nabiyullaahi ibraahim ba hadda uu leeyahay wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam darsiga labaad waxa uu yahay shirkiga waxa loogu cabsi badan yahay ambiyada ilaahay agtooda shirkiga ayb waxaa loogu cabsi badan yahay waa shirkiga ayb oo hadda waxa uu ka baqayo ee ugu horeeyo ducadiisa waxay tahay oo ilmihiisa ku saabsan wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam sanam marka maxaa la yidhaha iyo wathan farqiga u dhexeeya marka sanam waxaa la yidhaahdaa wixii suuro leh oo la caabudo masawir baa laga dhigay taallo dhagax baa la qoray qof baa laga dhigay xayawaan baa laga dhigay wixii la rababa ha laga dhigo waa sanam shaygu marka haddii uunan wathankuna waa caam ama suuro ha lahaado ama yowna lahaanin nebigu marka nabiyullaahi ibraahim markuu sidan yidhi wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam nebigeennana muxuu yidhi salawaatu llaahi wasalaamuhu calayhi wuxuu yidhi allaahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad ilaahu qabrigayga ha ka dhigin sanam la caabudo wathan ayuu cabiray wathan marka waxaa la yidhaahdaa wixii la caabudo dhan ama suuro ha lahaado ama yowna lahaanin tafriiqa farqiga udhexeeya kaas waay walidaalika qabrigu suuro male isaga haddana maca dalika nebigu wuxuu leeya ilaahu qabrigayga yaan la caabudin meeshaa marka waxaad dareemaysaa marka dadku hadda waxay isweydiinayaan yaa qubuuraha caabuday kuleeyihiin qubuur unbaa laga sheekeynaya yaa qabri caabudo ee rasu nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam shay aan dhici aan dhacaynin oo mustaxiil ummadiisa ka ah miyuu ilaahay ka baryi lahaana waa maya cidda caabudaysa oo nebigu uu ka baqaayo qabrigiisa inay caabudana horta yaa waaye muslim miya mase waa gaal qof ah waa qof muslima lianna gaalku nebi maxamed waaba ku kufriyeyba isaga wanaagna uma arko waxna uma arko waa ka waa kancaynaya waynaan soo ma garanin cidda looga baqaayo waxa ay tahay qof nebiga rumeeyey jecel inuu intuu quluwi iyo ka badbadin intuu sameeyo marka dambe qabrigaa uu caabudo meeshaa xadiidkan nebiga markaan aayaddan u geyno waxaa laga qaadanayaa qubuurtu inay noqon karaan awthaan la caabudo qubuurtu inay noqon karaan awthaan la caabudo ninkii dhihi lahaa marka qabri yaa caabudo see loo caabudaa xaq ilaahay leeyahay haddii la siiyo waana ognahay in la siiyo oo nadar baa loo laga xirtaa nadarkii baa loo oofiyaayoo la siiyaa muraad baa laga soo ayaa meeshaa loo aadaa oo yacni sheekh hebel oo joogso ayaa inta qabriga la yimaada la yidhaahdaa ciiddiisaa la gurtaa waa la dawaafaa wax fara badan baa lagu sameeyaa waxyaabahaasina iyo diin ilaahay meel islama gelayaan diinka ilaahayna waa lown iyo midab uu leeyahay waxaasina waa wathaniyaad iyo wax midab kale leh ninkii isku dhex daraana markade waxaa weeyaan aslu diin baa ka maqan ayb sidaana nebiga lagu ma lagu weyneeyey marka nabiyullaahi ibraahimna dardaaran ducadan buu bixiyey sidaana u alla baryey nebigeennana saas u alla baryey allahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad saasuu nebigu sal l slam yidhi ayb dersigaasna marka dersi labaad waayo ee laga qaadanaya meeshaan rabbi yaa rabbi rabbigayow inahunna iyagu asnaamtu u jeedaa marka adlalna way dhumiyeen kahiiran in badan bay dhumiyeen min annaasi oo dadka ka mid a ayay dhumiyeenoo wixii alla u abuuray in isaga keliya caabudaana bay ka dhumiyeen faman tabicanii qofkii i raaca aniga nabiyullahi ibraahim saasuu leeyahay qofkii i raaco calaa maa ana calayhi waxaan ku suganahay min aliimaani billaahi alla rumayntii iyo watawxiidi towxiidkaa qofkii igu raaco fa inahu isagu minii anuu iga mid yahay waman casaanii qofkii i caasiyo oo tacaaliimtaa towxiidka aan igu raacin fa inaka adiga gafuurun raxiimun mid dembi dhaaf badan oo naxariis badan baa tahay ambiyada ilaahay marka hadalkoodu waa fiican yahay lacnad iyo wax dusha uga tuuri maayaan ilaahay siduu doono isaga ha ka yahay nabiyullaahi ciisana waxaan soo marnay in tucadibhum fa inahum cibaaduka wa in takfir lahum fa inaka anta alcasiizu alxakiim rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow innii anigu askantu min duriyatii duriyadeydii waxaan askantu waxaan askumiyey oo dejiyey min duriyatii min bacdi duriyatii ubadkayga qaar ka mid a qaar unbuu dejiyey meeshaas maka waana ismaaciil iyo hooyadiis bahdii kale shaam ayuu ku reebay marka mintaani waa tabciidiyo min bacdi duriyati ayaan dejiyey biwaadin tog ayaan dejiyey waadi waadiga oo gayri dii zarcin abuur ama zarci beer mid u saaxiiba aan ahayn meel aan beer lahayn baan dejiyey cinda beytika ayaan dejiyey gurigaaga agtiisa almuxarami ee markaa xumaanta iyo iyo yacni in lagu sameeyo laga xarimay ayb marka almuxaram waxaa loogu magacaabay maxaa yeelay agtiisa waxaa xaaraan ku ah waxaan meelaha kale xaaraan ku ahayn almuxarami ee markaa la xarimay isaga agtiisa lagu xarimay waxaan meelaha kale xaaraan ku ahayn rabbanaa liyuqiimu salaata rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow facaltu dalika sidaa baan yeelay oo amarkaasa haddi fartay baan qaatay liyuqiimu salaata liyuqiimuu inay oogaan asalaata salaada say u oogaan beytkaaga agtiisii baan dejiyey liyuqiimu salaata salaada marka inay ahmiyad weyn leedahaa meeshaa laga garanayaayo wuxuu leeyahay nabiyullaahi ibraahim sidaa waxaan u yeelay inay salaada dukadaan ilmaha marka waxaa la rabaa inuu qofka ku tarbiyeeyo iyo duriyadiisa salaada wa'mur ahlaka bisalaati wastabir calayha laa nas'aluka risqan naxnu narsuquka ehelkaaga waxaad fartaa salaada nabiguna wuxuu yihi sala allahu alayh waali wasalam muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaau sabcin ilmihiina salaada fara iyagoo toddoba jir ah toddoba markay jiraan salaada amra oo bara ku tarbiyeeya ee haddii ay toban gaaraanna ku edbiya oo ku xanjafiya garaaca hadday salaaddii ka tagaan taana marka salaada iyadana tawxiidkiibuu ka bilaabay salaadiina waa tana marka ahamiyaadka marka diintii marka ahamiyaad mid walba midba midka uu ahamiyad weyn ka leeyahay buu ku horumariyey ayb ilmihii marka haddii uun cunto la yska siiyo jirkooda un lagu dadaalo inay tukadeen iyo in kalena aan laga warqabin salaad subax inay tukadaan iyo in kale war aan loo haynin ma wanaagsana mas-uuliyad darrana fajcal yeel ka yeel af-idatan quluub ilaahu waxaad ka dhigtaa quluubta oo min annaasi dadka ka mid ah mintaan iyaduna waa tabciidiya waxaad ka yeeshaa tahwii inay usoo hiloobayso ilayhim iyaga xaggooda waa qalbiga mu'minka marka qofka qof kastoo mu'mina qalbigiisa dhulkaas ilaahay barakeeyey ee xaramkaa uu ku yaallo ee nabiyullaahi ibraahim sameeye ee uu dhisay allana uu amray dadkana inay u xajiyaan ou alla u amray salaadaha marka aan u istaagaynana afka aan isaga saarayno oo aan u jeesanayno meeshaa marka nabiyullaahi ibraahim wuxuu alla ku bari ka bariyey quluubta dadka dad wax kamida quluubtooda ilaahu meeshaa jeclaysii buyi bacd lmufasiriin waxay yidhaahdeen ma unan dhihin dadkao dhan jeclaysii haddii dadkao dhan jeclaysii la dhihi lahaa meel laga istaagaba lama heleen hadda maanta oo hadda yacni dadkii aynan wada tegaynin baa dadku ciriiri iyo dhib iyo markaa uu sheeganayaa maxaad umalaynaya marka haddii dadkao dhan la jeclaysiiye marka ilaahay qofka iimaan qalbigiisa ku jiro ayuu meeshaa jeclaysiiyey diintuna meeshaasaa asal u ah ee xadiidka nebigana wuxuu leeyahay iimaanku maka iyo madiino unbau markaa yacni u dunmayaa iimaanku madiino u dunmayaa kamaa ta'rizu alxayatu fii juxriha abeesadu sida ay godkeeda ugu u gasho halkaas baa marka u laabananay meel walba markuu diinku kasoo dhammaado halkaasuu diinkii marka ku dambaynayaa dajaal ma galo maka iyo madiina midna ma gelaya labadooda dadka qaarkood marka waxaad moodaa marka dhulkaas ama yacni labadaa xaram dadkii qaarkood marka waxay dad bay u nacayaan dad bay u nacayaan oo qaarkood marka waxaa laga yaabaa qola xuna xaramkii hay qabsatayo yacni oo caqiide xun oo diin xun baa meeshii haysato marka saa darteed ma rabno amase waxaa laga yaabaa marka inay yidhaahdaan waxba yacni xajkii iyo cumradii iyo ahmiyadoodii dhammaaba inay iska dhaafaan walidaalika firqooyin badan oo firaq baatiniya ah ayaanba soo xajininba nacam waxayna xajka u yaqaanaan macaani kale iyo waxyaabo kale uu yahay laakiin qofka muuminkaa qalbigiisu waa u hiloobayaa meeshaas si uu ugu soo guto cibaadaadkii alla ku farad yeelay iyo sunnooyin badan leanna salaaddii lagu tukadana waa boqol kun xaramka m makiga ah kan madanigaa salaadiisu waa kun waxaa weeyaan marka dawaafkiibuu ku samaynayaa oo adduunyada meel cibaadadaa lagu samayn karo oo kale aynan jirin kacbada maahane waxaa dhan ayay leedahay nabiyullaahi maxamed meeshii laga soo saaray diintu meeshay ka bilaabatay waaye haddii meeshaasi marka ay diinta ka hoogto meel ay diin ka wanaaga ay markaa yacni ka fiicnaanayso yaanba jiraynin marka ayb nabiguna sal ll ly slam waa ki yidhi laa hijrata bacda alfatxi markii maka la furtay ka gadaale hijradan baa ma jirto liannahaa saarat daara islaamin daarul islaam ay noqotay weligeedna saasay ahaanaysaa axaadiidta qaarna macnahaas oo kale ayay si toosa u tilmaameenba ayb fajcal ilaahu ka dhig afidatan quluub oo min annaasi dadka qaarkood yacni quluubta oo min annaasi dadka qaarkood ka ahaatay tahwii inay u hiloobayso ka dhig ilayhim iyaga xaggooda warzuqhum arzuq ilaahu min athamaraati miraha xaggiisa ka arzuq lacallahum yashkuruuna likay yashkuruu say u shukriyaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow inaka adiga taclamu waad ogtahay maa waxaan nuqfi aan qarinayno iyo wamaa waxaan nuclinu aan muujinayno wamaa yakfaa ma qarsoonaanayo cala allaahi alla korkiisa min shayin ay shay-un waxba ka qarsoonaan maayo fil ardi shayga oo fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday walaa fi samaai iyo samada dhexdiisa ahaaday ka qarsoonaan maayo alle alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allah iskale alladii allihii wahaba lii ii hibeeyey aniga cala alkibari xaal aan waayeelnimo iyo weynaan korkeed aan ku suganahay anoo ku sugan ismaaciila ii hibeeyey wa isxaaqa isxaaq ii hibeeyey ina rabbii rabbigay la samiicu ducaa mid ducada ajiibis badan waay samiic waa faciil waxaana hadda loo jeedaa mujiib oo magaca ilaahay ee samiic layraa laba macnuu leeyahay mudrikul aswaat ilaahay codadka mid maqlaaya waay cod ka qarsoonaan kara ma leh cod ounan maqlaynin iyo qajaf uusan maqlaynin ma leh macno kale wuxuu yahay samiic bimacnaa mujiib hadda mujiibkaana laga wadaa qariinada ducada oo la xiriirtaana marka sidaa yaa rajaxayso ina rabbii rabbigay la samiicu ducaa-i ducada mid ajiibo waay rabbi ijcalnii muqiima salaati rabbi yaa rabbi rabbigayow ijcalnii iga dhig muqiima salaati salaada mid oogo ilaahu iga dhig isagii baa marka hadda salaaddii oogisteedii buu rabbi ka baryayaa wa min duriyatii ubadkayga qaar ka midana sidaa ka dhig marka mintan tabciidiyo waay iyadana sababtoo ah nabiyullaahi ibraahim waa ogaa ubadkiisa kuwa kamida inaysan baraacaynin oo ay gaaloobayaan wuu ogyahay dabcan marka sidaa hadday tahayna marka intii muslimtay unbaa marka ay ku haraysaa tan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigano wataqabal aqbal ducaa-i ducadeyda ilaahu aqbal rabbana kfir lii rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow ikfir lii ii dhaaf waliwaalidayana ilaahu u dhaaf labadeyda waalid haddii la yidhaha marka kayfa istakfara liwaalidayhi wahumaa gayru mu'minayni labadiisa waalid muxuu dembi dhaaf see u weydiinayaa mu'miniin maba ahayne nabiyullaahi ibraahim qiila marka waxaa la dhahayaa qad qiila ina ummahu aslamat horta waxaa la yidhi hooyadii way islaamtay hooyada xaggeeda iyada hadda inay gaalnimo iyo ku dhimatay ma ogin annaga wax hadda daliil iyo ma imaanine aabbaha unbaa marka warkiisu qur-aanku uu ku yimid sunnada nebigana uu ku yimid marka aabbahana waxaa la dhahayaa marka waa intuusan u caddaanin xaalkiisa suuratu tawban kusoo marnay wamaa kaana istikfaaru ibraahima liabiihi ilaa can mawcidatin wacadaha iyaah falamaa tabayana lahu anahu caduwun lilahi tabara'a minhu ina ibraahima la awaahun xaliim markii uu u caddaaday waa ka beri noqday waa qabla markaan yatabayana intuusan caddaanin weeyaan marka uu sidan dhahayo walilmu'miniina mu'miniintana u dembi dhaaf yowma maalin yaquumu lxisaabu xisaabta uu qumayo oy istaagayso walaa taxsabana allaha gaafila cama yacmalu الظaalimuun inamaa yuؤahiruhm liyowmi tashkhasu fiihi اlabsaar walaa taxsabana ha u malaynin allaha alleh gaafilan mid moog inuu yahay camaa kii xaggiisa yacmalu ou falayo ou samaynayo addaalimuuna kuwa dulmiga falay waxa ay samaynayaan alle inuu moog yahay mid moog ou yahay ha u malaynin inamaa yu-ahiruhum waa dibdhigayaa alleh liyowmin maalin intii ka abuu u dibdhigayaa maalinta oo tashkhasu ay kor noqonayso fiihi maalinka dhexdiisa al absaaru aragyada ay kor noqonayaan muhdiciina xaalay yihiin kuwii degdegayo muqnici ru-uusihim madaxyadooda kuwii kor yeelay kor u qaaday xaalay yihiin laa yartaddu ma soo noqonayo ilayhim iyaga xaggooda usoo noqon maayo darfuhum araggooda ama indhahoodii xaggoodii usoo noqon mayso wa af-idatuhum quluubtooduna hawaa-un faaruq waayo waa eber aayaddanna marka walaa taxsabana allaha haafilan mufasiriintu waxay dhahaan fi hadihi اlaayati waciidun lilظaalimiina watasliyat lilmadluumiin aayaddan waxaa ku jira waciid iyo goodi ninka wax dulminayo ninka la dulminayana sabarsiina ugu jirta mar haddii la yidhi war rabbi ma mooga ninka wax dulminaya ilaahay ma mooga ninka dulmiga ku jira arrintaa handadaaday u tahay iyo goodin leanna ilaahay hadduusan ku moogeyn waa ku qabana ilaahay maray ahaataba ee ninka madluumkee laga gardaran yahay isaguna haddii aayaddan uu akriyo marka wuxuu garanayaa rab inuu leeyahay rabbi gardarrada lagu sameynayo markaa ka qabto inuu leeyahay marka kan madluumkaana sabarsiin baa ugu sugan ninka gardaran ee daalimka ahna waciid baa aayaddan ugu sugan idan marka aayad aada yacni qofka daalimka cabsi gelinaysa ayb walaa taxsabana allaha walaa taxsabana ha u malaynin allaha alle hadee nebiga u malayn maayo dabcan sidaase waxaa weyn isaga waa lagu halqabsaday heyrkii baana loo jeedaa walaa taxsabana allaha alla ha u malaynin haafilan mid moog inuu yahay camaa kii xaggiisa yacmalu ay samaynayaan addaalimuuna kuwa dulmiga falay inamaa yu-ahiruhum waa dibdhigayaa un liyowmin maalin intii ka abuu u dibdhigayaa maalinta oo tashkhasu ay kor noqonayso fiihi maalinka dhexdiisa al absaaru aragyada araggii marka indhihii kor maalin ay u taagmayaan aragu maalin uu kor u taagmayo dulli dartiis muhdiciina xaal ay yihiin kuwii degdegayo ay musriciina xaal ay yihiin araggoodii korbuu u taagmayaa iyagoo degdegayo muqnicii ru-uusihim madaxyadooda kuwii kor u qaaday xaal ay yihiin ayb ay raaficii ru-uusihim madaxyadooda kuwii kor yeelay ay yihiinoo madaxii indhihii kor bay u taageen madaxiina kor laa yartadu ma soo noqonayo ilayhim iyaga xaggooda usoo laaban maayo darfuhum araggooda yani araggoodii markaa min shiddati nadar sida ay cirka u fiirinayaan araggoodii ma soo noqonayo yacni markaasi kusoo noqon maayo meeshiisii ayb marka waana mashquulka iyo dulliga iyo waxa ay ku jiraan wa af-idatuhum quluubtooduna hawaa-un waa khaali eber ay khaaliyatun marka quluubtiibaa waxay ka baxday laabtii waynaa fa saarat fii xanaajirihim wadnihiibaa marka laabtii kasoo baxay markaasuu wuxuu yimid marka dhuuntii buu yimid iyo hungurigii buu usoo istaagay laa takhruju min afwaahihim afkooda ka bixi mayso walaa tacuudu ilaa amaakinihaa booskeedana ku laaban mayso waafidatuhum hawaa sidaas afida marka waa quluubtii qalbigii booskiisii ma taagna intuu kasoo dhaqaaqay booskiisiiba wuxuu taagan yahay dhuunta afkiina kama soo baxayo wadnihii kama soo bixin makaankiisiina ma joogo marka waafidatuhum quluubtooduna hawaa-un waa mid maran oo eber ah waandir innaasa waandir udig annaasa dadka udig yowma ya'tiihim biyowmi ya'tiihim lcadaabu maalinka uu cadaabka u imaanayo ugu dig fayaquulu ladiina kuwii ay waxay dhahayaan dalamuu dulmi falay rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow akhirnaa na dibdhig ilaa ajalin waqti intii ka ah noo dibdhig ama noo sugo waqtiga oo qariibin dhow nujib ajiibnee dacwataka dacwadaada yeelnee oo ajiibnee wanatabic raacnee arusula rusushii raacnee marka yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa awalam takuunuu miyaydnan ahayn aqsamtum inaad dhaarateen min qablu hadda ka hor maalinkan ka hor maa lakum inuunan idiin sugnaanin min zawaalin guuritaan guuritaan laga guuro yacni qabrigii iyo dhimashadii oo bacthi iyo isa soo saarid loo guuro ma jiro sow idinku hadda ka hor kuma dhaaranin ayb waandir udig annaasa dadkii udig yowma ya'tiihim jaaru majruur baa lagu qadarayaa waxa loogu lagu cabsi gelinaya waa maalinta cadaabku imaanayo waandir udig annaasa dadkii udig yowma ya'tiihim biyowmi ya'tiihim maalinta uu imaanayo alcadaabu cadaabka uu imaanayo ku cabsi geli oo maalinta ugu dig marka ninkii qiyaamaha lagu cabsi geliyaa wax weyn waay war qiyaamaa jirta iska jir war miyaadan aakhiro lahayn aakhira yacni aakhiraa la tegaya rabbi baa la hor istaagayaa wa wax aada laysku waaniye waxa ugu weyn fayaquulu ladiina kuwii waxay dhahayaan dalamuu dulmiga falay ee shirkiga la yimid rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow akhirnaa na dibdhig ama amhilnaa noo sugo noo koro ilaa ajalin waqti intii ka ah waqtiga oo qariibin dhow noo sugo oo noo koro su-aashoodan marka waxay tahay adduunyada noo celi bay ka wadaan xoogaa noogu kaadiyo adduunyada bal dib noogu celi nujib ajiibnee dacwataka dacwadaada ajiibnee oo wixii aada noogu yeertay waa yeelaynaa waa ajiibaynaa wanatabic raacnee arusula rususha yuqaalu lahum markaa waxaa loo dhahayaa awalam takuunuu miyaydnan ahayn aqsamtum inaad dhaarateen min qablu hadda ka hor maa lakum inaydnan lahayn miyaydnan ku dhaaranin min zawaalin maa lakum inuusan idiin sugnaanin min zawaalin guuritaan oo markaa yacni meeshii aada joogteen intaad ka guurtaan daar aakhiro la yidhaha inaad tegi doontaan taa inaynan jirin oo guuritaankaa aydnan lahayn sidaa miyaydnan ku dhaaranin wasakantum fii masaakini aladiina dalamuu anfusahum wasakantum waxaad degteen fii masaakini aladiina kuwii meelihii ay deganaayeen degmooyinkoodii baad degteen dalamuu dulmiyey anfusahum nafahooda dulmiyey watabayana waxaa caddaaday lakum idinka idiin caddaaday kayfa sidii facalnaa bihim aan ku falnay oon ku samaynay wadarabnaa waxaan yeelnay oon caddaynay lakum idinka aan idiin caddaynay alamthaala mahmaahooyin yacni wax la-aan iyo xujo la-aan idinma hayso oo markaad adduunyada joogteen dad idinka idinka horreeyey oo dulmi falay meel ay deganaayeen baad degteen waad aragteen caaqibadooda waa idin waaninay oo maahmaah si kastaan wax idiin tusaaleynay ee idinkaa marka madax adeygay ee hadda marka kadib adduunya haddii hanaloo celiyo waa dadaalaynaa war ma aha marka taa ayb wasakantum waxaad degteen fi dunyaa adduunyadii dhexdeeda waaye fii masaakini aladiina kuwii meelihii ay deganaayeen dalamuu anfusahum nafahooda dulmiyey bilkufri waalcisyaani ku dulmiyey qowmu nuux iyo caad iyo hamuud waanan soo marnay watabayana lakum waxaa idiin caddaaday idinka kayfa sidii facalnaa bihim iyaga aan ku falnay waad garateen cuquubaadkii aan ciqaabnay wadarabnaa lakum waxaan idiin caddaynay idinka alamthaala mahmaayaalkiina waa idiin caddaynay ayb ay bayannaa ana mathalakum ka mathalihim waxaan idiin caddaynay tusaalihiinu koodoo kale inuu yahay marka xujo la-aan idinma haynin waqad makaruu makrahum wacinda allahi makruhum wain kaana makruhum litazuula minhu ljibaal waqad makaruu way hagarsadeen shirqool bay waqad makaruuh waxay sameeyeen makrahum shirqoolkoodii bay sameeyeen wa cinda allaahi ilaahay agtiisana makruhum shirqoolkoodii baa ahaa oo ilaahay subxaanahu watacaala wacinda allahi alla agtiisa waxaa ahaa makruhum jazaau makrihim iyaga makrigooda abaalmarintiisa ilaahay agtiisa ahayd waay marka in mudaaf loo qadaraa bannaan waxaa kaloo bannaan in la yidhaha wacinda allaahi makruhum makriga ay sameynayaan alla waa ogaayo isaga yani cilmi cilmiga alla kama qarsooneyn wacinda allaahi ilaahay agtiisana makruhum baa ahaayo makrigooda ogaalkiisa oo ilaahay waa ogaa shirqoolkooda wain kaana makruhum wamaa kaana ma ahaanin makruhum iyaga shirqoolkoodu ma ahaanin litazuula inuu zuuli inay macnaha ku zuuleyso minhu min ajlihi makrigaa dartiisa aljibaalu buuruhu inay booskooda uga dhaqaaqayaan oy uga zuulayaan ma uunan ahaanin makrigooda haddaan sidaa dhahno marka waxaa la xaqirayaa oo la yareynayaa iyaga makrigooda makrigiina waxba ma ahayn baa la leeyahay oo buur ma dhaqaaji karin buurtana marka waxaa lagu shabahayaa de dad mu'miniin oo nabiyullaahi moxamed iyo asxaabtiisa oo iimaankoodu sugnaaday idinka makrigiina ma dhaqaajin kara kuwaan oo dad marka sabar iyo taqwo alla ku sifaysan tafsiir marka sidaas waay haddii qiraa'ada litazuula haddii la akriyo laamka dambe lahoos dhigo laamka hore lahoos dhigo kan dambena la kordhigo litazuula la yidhaha intana markaa waxay noqonaysaa jahdi oo macnaha naafi naafiyay noqone laamkani marka litazuula ficilkan mudaaricna waa mansuub oo laamuljuxuud waay waa laamuljuxuud marka macnuhu wuxuu noqonayaa wain kaana wamaa kaana ma ahayn makruhum iyaga hagarsigooda iyo shirqoolkooda litazuula inuu dhaqaajinayo minhu min ajlihi isaga litazuula inay dhaqaaqayso minhu min ajlihi makrigaa dartiisa aljibaalu buuruhu inay ku dhaqaaqayaan maunan ahayn makrigooda ayb qiraa'o kale marka waxay leedahay latazuulu laamka horena waa la kordhigaya laamka dambena waa kisaa-i baana sidaa akriyay haddii marka latazuulu la yidhaha macnuhuna waa isbedelayaa xoogaa ee intuna waxay noqonaya mukhafafa min athaqiila macnuhuna marka wuxuu noqonayaa wain kaana wainhu sha'niye kaana wuxuu ahaaday makruhum iyaga shirqoolkoodu waxau ahaaday latazuulu inay dhaqay dhaqaaqayso minhu min ajlihi isaga dartiisa aljibaalu buuruhu inay la dhaqaaqayaan yacni makrigooda weynaantiisa darteed waa makri buuraha ay la dhaqaaqayaan haddii marka macnaha lagu macneeyana saas waay marka marna makrigii waa la weyneynayaa makrigooda marna makrigoodii wax yaraa laga dhigayaa buur ma dhaqaajinayaa la leeyahay labadaas marka qira'a ku jirto tawjiihooduna sidaas waay falaa taxsabana allaha mukhlifa wacdihi rusulah falaa taxsabana ha u malaynin allaha alle mukhlifa wacdihi yaboohiisa mid guub yeelayo oo ka baxayo oo dhinac marayo inuu sidaa alle yahay ha u malaynin rusulahu rusushiisii oo u yaboohay in allaha alle casiizun weeyaan mid addoommadiisa ka adag duntiqaamin aarsi u saaxiiba oo addoommadiisii markaa ka aarsanayo yowma maalin buu ka aarsanayaa tubaddalu la bedelaya alardu dhulkii hayra alardi dhulka heyrkii loo bedelayo waasamaawaatu samaawaadkiina la bedelayo wabarazuu lilaahi allay u banbaxeen allihii alwaaxidi keliga ahaa sifaadkiisa afcaashiisa iyo cibaado inuu mutaystaba allihii ku keliga ahaa ayay u banbaxeen alqahaari ee addoommadiisa siduu doono ka yeelayay ee qahrayay falaa taxsabana allaha alla ha u malaynin ha u moodin mukhlifa wacdihi yaboohiisa ballanqaadkiisa mid dhinac marayo oo yacnii guub yeelayo ama ka baxaya ballantiisa rusulahu rusushiisa oo u yaboohay marka rusulahu waxay macmuul u tahay wacdihidaas wacdi maadaama ay masder tahay masderkii marka udiifa ilaa faacilihi rusulahuna waa mafcuulu bihi marka wacdigaasaana ku camal falay oo nasbiyey macnuhuna marka wuxuu noqonayaa falaa taxsabana allaha allaha u malaynin mukhlifa wacdihi ballanqaadkiisa mid dhinac marayo rusulahu oo u ballanqaaday oo u sameeyey ballanqaadkaana marka waa maxay inaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati اdunyaa wayowma yaquumu lashhaad in allaha alla casiizun mid addoommadiisa ka adag waa idintiqaamin aarsi u saaxiiba meeshaa marka ninkii ictiqaadiyo alle inuu mu'miniinta dad wasfiga iimaanka si dhaba ugu sifoobay rususha alle mu'miniinta wasfiga iimaanka si dhaba ugu sifoobay ballantii uu u ballanqaaday inuu uga baxayo qofkii sidaa u maleeyo waa qof ilaahay malada u xumeeyey waxayna soo gelaysaa marka min baabi dana aljaahiliya yadunuuna billahi gayra alxaqi dana aljaahiliyati bay soo gelaya alimaam ibnu lqayimna zaadulmacaadka saas waa ku sheegay aayaddanna sidaasay tilmaamay yowma maalin buu alla aargoosanaya oo ka aargoosanayaa tubadalu la bedelaya alardu dhulkii hayra alardi dhulkii heyrkii loo bedelaya sidau ahaa si ka duwan yaa dhulkii loo bedelaya wasamaawaatu samaawaadka maalin la bedelayo waa la aargoosanaya samaawaadkiina da marka waa la duuduubayaayo yowma natwi samaa ka tayi sijilli lilkutub wabarazuu lilaahi allay u banbaxeen allihii alwaaxidi keliga ahaa alqahaari ee addoommadiisa qahrayay wa taraa waad arkaysaa maalinka almujrimiina kuwii dembaabay oo dembiilayaalka ahaa yowma-idin maalintaa baad arkaysaa muqaraniina xaal ay yihiin kuwo laysku xirxiray fil asfaadi xarka naareed layskula xirxiray ayaad arkaysaa saraabiiluhum dharka ay labisan yihiin min qatiraanin laami xaggiis ayuu ka ahaaday wa takshaa waxaa daboolaya wujuuhahum wejiyaalkooda annaaru naar baa daboolayso wejiga meel wax u adkaysan karta maaha waa meel wax walba laga dhowrto laga ilaaliyo afaman yattaqii biwajhihi suu-a alcadaabi maalinkaa marka xaalku waa isbedelayaa qofku wejigiisu cadaabka inuu uga dhowrsado ama uu ku gaashaanto uu isku dayayaa maanta marka wax lagugu soo tuuraya gacantaad u dhigaysaa wejigaad ilaalinaysaa maalinkaa marka wejigiibuu naartii marka u dhigayaa qofka afaman yattaqii biwajhihi suu-a alcadaabi yowma alqiyaama ayb marka alla wuxuu leeyahay wataraa waad arkaysaa almujrimiina kuwa dembiilayaalka ah yowma-idin maalintaa muqaraniina xaalay yihiin kuwa laysku xiray fil asfaadi xarko naareed laysku layskula xiray ayaad arkaysaa saraabiiluhum dharka ay wataan oy labisan yihiin min qatiraanin laami buu ka ahaaday xaggiisa alqatiraan waa laamiga laamigan qof haddii dhar looga dhiga ka waran marka laamiga marka khaasiyadiisa waxaa ka mid ah haddii dab ou taabto ama uu dab arko aad buu u kululaanayaa maalinkaa marka waxaa lagu ciqaabayaa iyagii dhar laami ah baa loo gelinayaa naartiina waa la gelinayaa walciyaadu billaahi allaan ka magan galana markaasuu ku hurayaa korkooda ayaa gubanayo laamigaabaa yaa yaa gubayo ee dunuubta kabaa-irtuna asbaabtaasi way keentaayoo nebigu sal ll l slam wuxuu yidhi annaa-ixatu idaa lam tatub haweeneyda naa-ixada ee barooranayso haddaynan towbad keenin tuqaamu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha lasoo istaajinayaa calayhaa sirbaalun min qatiraanin wa dircun min jarab iyadoo marka wadato dhar laami ka samaysan iyadoo sidato iyo wa dircun min jarab iyo cambuur cadho iyo ku ridayo ay isla xogxogayso naa-ixadii marka waa taas naa-ixadana waa midda baroorato waa meyd iyo wax markay galaan niyaaxada marka waxaa ka mid a inagu hadda caadaysanay waxaan marka la yidhaha soomaalidu tacsida u taqaano dadka qaarkood marka iyaguna dadka ugu tusaaleeyo sadaqa inay tahay may meydkii loo bixinayo sadaqa ma aha saxaabadu waxay u yaqaaneen waqtigii rasuulka meesha laga dhintay in layskugu yimaado cunto lagu samaysto jariir ibnu cabdillaahi albajali wuxuu leey waxaan u naqaanay min anniyaaxati baroorta inay ka mid tahay inay baroor tahay waana dembigan baroor marka qofka ka qeyb qaata maxaa lagu sameynayaa hadduunan towbad keenin dharkaasaa u yaallo marka wax adiga ugu yaraan waxay tahay shaygani haddii dadka qaar ay leeyihin waa sadaqo kuwo kalena ay leeyihin war waxaan sadaqo maaha waxaan sadaqo maahan wax laysku ciqaabayo weeyaan waxaan xadiidkan baana kusoo arooray weliba ay wataan ninkii naftiisa ka naxaayo ugu yaraan waa inuu iska dhaafo xataa hadduu jaahil inuu iska daayo sadaqada aan lagu muransanayn oo dooda aynan ka taagnayn inuu meydkiisa u bixiyo yaa laga rabaa ee middan muranka ku jira adiga maxaa kuu soo arkayna leanna jirkaaga adiga in lagu gorgortamo oo la yidhaahdo naaraad gelaysaa maya ma gelaysid wadaadna uu ku yihaa maya waxaani jannaa lagu galaa midna uu ku yihaa maya naaraa lagu galaa ee midda jannada keliya lagu galaya maa aadid adiga nacam middaan muranka ku jira maa iska dhaaftid waa markay ugu yar tahay sida wax lagu fahmi karo marka kalena de nin xadiid nebi keenay oo yidhi camalkan laftiisa ayaan u naqaanay niyaaxa inuu yahay niyaaxaduna ay sidan tahay waa in marka xadiidka nebiga loo hogaansamo sadaqaduna baabkeeday leedahay wax la garanayo ayb madhabteenna innaga shaaficiyadana waxay qabtaa camalka sidaas ah sadaqo inuunan ahayn bal bidca qabiixa inay tahay nam muqnilmuxtaajku saasuu u qoraya nam minhaajka sharxaya marka xagee laga keenay marka nin ninkii keenayay u taallaa marka dadku qofku isagu marka inuuna waxaa ka qeyb qaadanin lacagtiisa ku daranin goobjoog uusan ka noqonin meelaha sidaasoo kale ah ilaa inuu radinayo ama uu ka hortegayo ma ahani waxaana sadaqa noqon maayaan ayb saraabiiluhum dharka ay wataan min qatiraanin laami ayuu ka ahaaday watakshaa waxaa daboolaya wujuuhahum wajiyaalkooda annaaru naar ayaa daboolayso sidaa alla muxuu u yeelay liyajziya allaahu alla inuu abaal mariyo kula nafsin naf dhammaanteed ama maxay usoo banbaxeen wabarasuuda ku xir liyajziya allaahu waxay alla ugu soo banbaxeen liyajziya allaahu alla inuu abaal mariyo kula nafsin naf dhammaanteed maa kii uu ku abaal mariya kasabad ay shaqaysatay in allaha alle sariiculxisaabi xisaabtiisu miday degdegaysa waay haadaa kan oo qur-aanka ah balaagun sahay waaye linnaasi dadkuu sahay u yahay oo wax meel lagu gaaro oo qur-aankan ka khayr badan ma jiro balaaq waa sahayda qofku markuu safrayo alaab iyo waxbau xirtaa jiscin iyo sahay buu qaataa markaasuu safarkiisa ugu talagalaa wax marka la sahay qaato oo qur-aankan ka fiican ma jiraan haadaa kan qur-aankaa loo jeedaa qur-aankani balaaqun sahay waaye linnaasi dadkiibuu sahay u yahay waliyundaruu waxaa lasoo waana lasoo dejiyayoo waliyundaruu in loogu digo bihi bilqur-aani isaga in loogu digo waliyaclamuu inay ogaadaan baa alla usoo dejiyey annamaa huwa isagu alle ilaahun macbuud inuu yahay macbuudka oo waaxidun mid keliyata ah inuu yahay waliyadakara inuu waansamo ayaa alla uu qur-aankani usoo dejiyey yani miduu ku waansamo waliyadakara inuu yani waliyatadakara inuu waansamo ulul albaabi cuquusha kuwa u saaxiibka ah inay waansamaan oo ay qur-aankii ku waansamaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed